kani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si deg deg ah looga saaray shir uu ka qaybgelayay kadib markii hoolka uu dabka kacay
shirka waxbarashada qaranka oo maanta magaalada muqdisho ka furmay ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qaybgalay
gudoomiyaha gobolka banaadir oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya
maxkamadda ciidamada qarabka sida oo saaka toogatay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya
dowladda itoobiya oo safiir cusub u soo dirsatay soomaaliya
ciidamada militariga soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaal al-shabaab iyo iyaga ku dhex maray gobolka jubbada hoose iyo mucaaradka puntland oo ka hor yimid uu wareegto uu dhowaan soo saaray ee madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi deni
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
dhegeystayaal waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha maarso sanadka labaatan saddex iyo labaatan duurka maanta waxaa wadajir idinkugu waramayo waryahayaga alcadaalaya cabdinaasir cadaaliya anigoo cabduqaadir cismaan indho u diyaar garow warkii o dhan
aynu ku bilowna golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maantay cod aqlibiyad leh waxa ay ku ansixiyeen xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka ah kaasi oo ka kooban waa kuwaasi oo ka kooban shan xubnooda xubnahan oo la filayay waa kuwaasi waa xubnahan oo dhowaanahan la filayay in la horgeeyo baarlamaanka ayaa waxaa baarlamaanka aqalka sare ayaa waxaa maantay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh waxaana guddigan oo ka kooban shan xubnood ay kala yihiin maxamed idriis xasan farxiyo muumin cali burhaan aadan cumar axmed maxamed jaamac maxamed cabdalla saalax waxaana xubnahani ay maantay ansixiyeen xildhibaanada aqalka sare ay yihiin guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka kuwaasi oo tiradooda haatan ay ka kooban tahay shan xubnooda
dhinaca kaleetana waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha waxbarashada qaranka kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa maanta waxaa ka furmay shirweynaha qaranka oo ay daah fureen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabduqaadir shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiintaasi ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xubno ka socda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya maamulka gobolka banaadir bahda waxbarashada dalka waalidiin artay waalidiin arday iyo qaar ka mid a hay-adaha caalamiga ee waxbarashada ka taageera ama dhanka waxbarashada ka taageera dowladda federaalk soomaaliya waxaana looga hadli doonaa ama haddaba lagaga hadlayaa tayeenta waxbarashada dalka iyo sidii loo soo gebagabeyn lahaa caqabadaha haatan hortaagan waxbarashada soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabduqaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa madashan goobjoog ka ahaa ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay senator doctor dufle ka hor inta uusan shirka furmin waxa uu ka warbixiyey ahmiyadda oo uu soomaaliya u leeyahay shirkan waxbarashada qaranka oo toban sano kadib maanta magaalada muqdisho laga daafuray joogtada weliba arrimaha bulshada had iyo jeer u soo tabisaan shirkan wuxuu ah shirweynihii yani waxbarashada sidaad idiin sheegeen muxuahayta mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo wasiirka ugu wen yahay runtii abaabul aad iyo aad waa toban sano kadib shirkii waxbarashada oo tayeynta iyo horumarinta yacnii waxbarashada soomaaliyeed ku qotamo waaye marka runtii wuxuu ahaa yani waxaa waaye maanta waa shir weyn laga soo wada qaybgalay ay ka soo qaybgaleen dad aad iyo aad u muhiimsan oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo muxuu ahayd prime minister ku-xigeenka iyo wasiiro iyo golaha labada gole oo muxuu ahayd xubnahooda iyo aqoon-yahano badan iyo wasiiradii hore weliba qaarkood badankood ka yimaadeen dibadda marka runtii waxyaabaha lagu lafagurayeen hadda qaybtiisa ugu horeysa waxa waaye sida hadda khudbadahay u soo jeedeen mas-uuliyiinta waxaa ugu muhiimsan sidii loo tayeen lahaa ama tiro ha noqoto ama tayeen ha noqotee sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waddanka soomaaliya tobanka sano soo socota bacdamaa tobankii sano hadda lasoo dhaafay ilaa hadda yani meel wanaagsan lasoo mariyey iyo tallaabo fiican la qaaday oo lasoo bandhigay tirakoobka yanii inta yani hadda yani dugsiga dhexe hoose dhexe sare ilaa jaamacadaha haddana runtii iyo howlaha ay ku tallaabsatay oo ka mid ah weliba yacnii tayeynta xaggii waxbarashada dhinaca kaleetana wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta daah furay shirkan waxbarashada qaranka ayaa mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay in shirkan lagu soo bandhigi doono markaasi daraasado aqoon isweedaarsi la xiriiro sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada dalka iyo mustaqbalna loogu heli lahaa ama loo heli lahaa mustaqbal waxbarasho tayo leh oo ay helaan ubadka soomaaliyeed sida uu yidhaahday bismillahi raxmaan raxiim mudane madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha saaxiibaday xubnaha golaha wasiirada xubnaha labada aqal saaxiibaday wasiiradii hore ee waxbarashada wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir bahda waxbarashada guud ahaantood iyo dadka diblomaasiyiintaa iyo saaxiibadeenna ee kaalmada noogu yimid caruurteenna iyo waalidiintood dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ma rabo inaan aada u ag istaago intii yareedeena soo dhaaftay taariikhdeenna waa ka ballaaranta marka intaas waxaan rajaynayaa wax yar oo naga soo go-ay inay iska tahay aanan dib usii usii midaysan oo aanan u fiirin toddoba bilood ayaa maanta iigu dhammaatay inta aan hayay xilka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare markii aan la tashaday dadkii joogay arkay duruufahooda waxa aan gartay inaan u baahannahay hiil si xaaladda waxbarashada dalkeenna aan wax ooga bedelno marka qayladhaan ayaan dirnay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaad tihiin intii qayladhaantaas ku soo baxday kuwo kale oo tiro badan oo duruufaha aanay u suura gelin inay halkan noogu yimaadaan oo iyagana na soo garab istaagay ayaa jiro waxbarashada xaaladda dalkeennu waa tii hadda laidiin soo bandhigay laakiin waxaan aaminsannahay in sidaa iyo si ka wanaagsan la gaarsiin karo oo la yeeli karo marka aan waxbarashada ka hadlaynana ma aha buugga iyo qalinka keliya ee waxaa weeye waxa inaga maqan ee la rabay waxbarashada inay inoo samayso sidii aan ku heli lahayn oy ugu muhiimsan tahay haybta qaran ee aynu leenahay si haybaha kale oo dhan intaynu isaga baabi'inno haybtaa qaran aynu isugu nimaadno qarankeennana aynu u dhisanno dadka bini aadanka ah oo dhan waxay ka siman yihiin markay dhashaan inay dhashaan iyagoonan aqoon lahayn laakiin dadku waxay leeyihiin laba arrimood oo aada iyo aada wax ooga bedasha qofkaas aan waxba isagoon aqoonin dhashay meeshuu doono adduunkaa ku dhasho midda koowaad waxaa weeye dhaxalka looga tegay qofkaas ama hanti ha noqdo ama taariikh ha noqdo ama qiyam ha noqdo ama dhaqan ha noqdo dhaxalkii looga tegey dhaxalkaas ayaa qofkaas wax aada iyo aada u weyn ka bedelaayo xataa haddii aanu waxba baran markaa su-aasha koowaad waxaa weeye aynu isweydiinayno waa maxay dhaxalka aynu jiilasheenna iyo dadkeenna oga tagnay oo marka ay soo dhashaan ay nolosha doonayaan ay la qabsadaan ay gadaal u fiirinayaan oo ay dhahayaan waa dhaxalkii awowayaashan iyo jiilalkii inaga soo horreeyey laakiin qof iyo qof haddaan nahay qofka adduunka horumaray jooga iyo qofka adduunka dib dhacay jooga
dhinaca kaleetana waxaa sidoo kale madasha ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud isagoo si faahfaahsan kaga hadlay heerka waxbarashada soomaaliya iyo ahmiyadda haatan dalka uu leeyahay Ee, shirkan muddo toban sano kadib maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka furmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale inta uu shirkan u socday waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday in markaasi dowladda federaalka soomaaliya kaalinteeda ku aadan waxbarashada dalka iyo qorshayaasha ay dooneyso inay wax badan ay kaga badasho heerka waxbarashada soomaaliya
dhanka kalena haddii aynu fiirino guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda talyaaniga oo u fadhiyo magaalada muqdisho cali aadan axmed ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda talyaaniga u jooga soomaaliya master alberto viji iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga safaaradda talyaaniga ee muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir kulankan udhexeeyay duqa magaalada muqdisho iyo safiirka talyaaniga alberto viji ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dib u dhiska xarumaha danta guud sida isbitaalada mcjada wadooyinka muhiimka ah oo horey markaasi u dhisay dowladda talyaaniga xarumaha farsamada gacanta mare markaasi maareynta barakacyaasha dib u soo celinta xiriirka magaalooyinka muqdisho iyo liberty iyadoo markaasi dhankiisa safiirka dowladda talyaaniga alberto viji oo ugu mahad celiyey soo dhaweynta ballaaran ee gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ugu sameeyey xafiiskiisa dowladda hoose ee magaalada muqdisho
dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa xukun ku riday askar siyaabooyin kala duwan dilal u geystay siduu ku waramayo wariyaha iyaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir qalabka side ee soomaaliya ayaa saaka toogatay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya kuwaas oo lagu helay eedo ahaa in ay dileen askari iyo qof shacab ahaa oo la dhacay askartan la toogtay ayaa kala ahaa cabdishakuur axmed maxamuud waxa uu horay u dilay xasan maxamed shire oo ay booliska ka wada tirsanaayeen iyo cabdijamaal cabdulaahi xayle oo isna booliska ahaa waxa uu dilay cabdixakiin maxamuud khaliif oo uu dhacay kuwaasoo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay in ay si bareer ah u dileen raggaas maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane cabdijamaal cabdulaahi xayle soddon iyo laba jir ah ina xaadsan wacays ku dhashay sablaale ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakaca u dilay marxuum cabdixakiin maxamuud khaliif taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishii toddobaad laba kun iyo labaiyo tobankii dilkaas oo ka dhacay degmada wadajir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum cabdixakiin maxamuud khaliif taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun saddex iyo tobankii sidoo kale waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane ex dable bool cabdishakuur axmed maxamuud sagaaliyo labaatan jir ah ina kaaho takar warsame ku dhashay galgaduud ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakaca u dilay marxuum ex dable bool xasan maxamed shire oo ka tirsanaa guutada v i b ilaalada madaxda ee ciidanka booliiska soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bishii koowaad laba kun iyo saddex iyo labaatankii dilkaas oo ka dhacay degmada wadajir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum xasan maxamed shire taariikhdu markay ahayd shantii bishii labaad laba kun saddex iyo labaatankii maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo tobankii bishii saddexaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow ex dable bool cabdishakuur axmed maxamuud labo cabdijamaal cabdulaahi xayle wabilaahi towfiiq aroor hore saaka oo isniin ah ayaa lagu wada oofiyey xadkii qisaasta ahaa ee lagu xukumay cabdishakuur iyo cabdijamaal waa toogashadii u dambeysay oo ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoo dhowr jeer oo hore fulisay toogasho noocaana madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa marar badan askarta dowladda uga digay dilalka sharci darrada ah cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
waa uu mahadsan yahay waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir markaan haddii aynu fiirino saraakiisha ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay ayaa guulo ka sheegtay dagaalo ay al-shabaab kula galeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaal khasaare badan dhaliyey oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo miido ee gobolka jubbada hoose ayay sheegeen saraakiisha ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa jubbaland inay ku dileen xubno badan oo ka tirsan al-shabaaba howlgalkaasi oo ahay mid qorshaysan ayaa waxaa si gaara u fuliyey ururka shanaad ee guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danaba waxaana uu ka dhacay meel u dhow tuulada miido taasi oo lix iyo labaatan kilomitir u jirta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose saraakiishu waxay intaasi ku dareen in ay dileen ilaa iyo toddoba dagaalame oo ka tirsan al-shabaab waxaana ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur ead kala socoteen raadiya dalse waanaginta ciddii wararkaygu segaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internet ku leenahay
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel